Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan waxaan soo wanaagsan qodobadan warkaidan kuga hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo ka hadlay caymiska caafimaad ee s h i f mid ka mid ah wadayaasha mootooyinka oo loo xiray dil ka dhacay ee kilgoris soomaaliyana waxaad maqli doontaa ra-iisul wasaare xamse oo kormeeray xarumaha nisa iyo booliiska kulan wacan subax wanaagsan waa subaxnimo axada taarikhdu waa tobaniyo toddobada bisha saddexaad ee maarso sanadka labada kun afar iyo labaatanka faahfaahinta qodobadaasi kusoo dhowaada madaxweynaha dalka weliam ruuto ayaa sheegay in kenyaanku hadda isticmaala caymiska qaran ee caafimaadka n h i f mar kale la diiwaangelin doono si ay uga faa'iideystaan nidaamka cusub ee waa s h i f arrinkan ayuu shaaca ka qaaday xilli uu ku sugnaa ismaamulka bomet waxa uu hoosta ka harriiqay in wasaaradda caafimaadka ee waddanka ay soo saari doonto faahfaahin dhamaystiran oo ku saabsan qaabka ay shacabka iskugu diiwaangelin karaan caymiska caafimaadka bulshada ee s h i f weliam ruuto ayaa sheegay in qorshahani cusub uu leeyahay faa'iidooyin dheeraad ah oo kenyaanka looga fududaynaya qarashaadka badan ee uga baxa helidda daryeel caafimaad Tumekubaliana ya kwamba hatutaki mtu tena auze shamba, auze ng'ombe, auze mali ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Tunataka bili ya hospitali ilipwe na bima ambayo inasimamiwa na serikali ya Kenya. Tumesema nyinyi watu ambao mnalipa shilingi mia tano na mapato yenu iko chini, tutawapunguzia ikuje mia tatu na wewe hasla ambaye huna kabisa uwezo ya kulipa hata hiyo mia tatu tutakulipia kama serikali ya Kenya lakini wewe kama uko na uwezo usijifanye ati hauna uwezo. Tunajua, tutapima vizuri. So yule ambaye hana uwezo tutamlipia, yule ako na uwezo kiasi alipe mia tatu, yule ako na pesa mingi kama mimi nilipe zaidi, si ndio? Eh, ndio tusaidie kubeba wengine. So hiyo ndio mpango tuko naye, na nyinyi kama wananchi muanze kujipanga. Wizara itatangaza hivi karibuni vile nyinyi mtajisajili upya ndio tuhakikishe ya kwamba kila mmoja wetu ako katika orodha ya wale wa Kenya ambao wakienda hospitali watatibiwa, tuko na bima, na tuhakikishe ya kwamba mambo ya afya isituletee matatizo tena na isiweke wananchi wengi katika hali ya umaskini.
ciidamada booliiska ee deegaanka kilgoris ee ismaamulka naarog ayaa gacanta ku dhigay mid ka mid ah wadayaasha dhugdhugleyda tani ayaa timid kadib markii uu shak- eh, shaqsigani xaqiijiyey inuu meelgeeyey laba sarkaal oo ka mid ahaa waaxda asluubta dalka kuwaasi oo lagu dilay tuulad markaasi ee ka mid a degmada matankura ee saraakiisha dambe- dambe baarista ayaa raadinaya eedeysanaha ugu muhiimsan ee falkaasi oo lagu magacaabo ee lamiso ndiwa shaqsigani oo horey uga tirsanaa waaxda asluubta ee dalka ayaa ku eedeysan inuu walaashiisa u sheegay in labada askari ee la dilay oo qorsheynayay inay gurigiisa ugu tagaan aynan ahayn saaxiibadiis balse tuugo wararka ayaa intaa ku daraya in uu labada qof muddo ka dhuumanayay maadaama uunan bixin lacag ay ku lahaayeen kadib markii ay halkaasi tageen ayaa saraakiisha laga taqlusay waxa uu qorshuhu yahay in bari ee qaliin baaritaan ah lagu sameeyo meydadka labada qof ee la dilay halka sidoo kale maxkamad lasoo taagi doono shan eedeysanayaal oo kale oo dhacdadaasi lala xiriirinay
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa kormeer shaqo ku tegay taliska ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyo taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed halkaasi oo warbixino ku saabsan amni amniga dalka kaga dhageystay kusimaha wasiirka amniga gudaha taliyayaasha ciidanka booliiska iyo sidoo kale niisa ra-iisul wasaaraha ayaa faray hay-adaha amniga inay dardargeliyaan xaqiijinta ammaanka dalka kana feejignaadaan dhagarta uu markaasi eh, dhagarta uu sheegay in dad eh, da- qalqalgaliyaal amni ay sameynayaan islamarkaana ay ku doonayaan inay kaga hor istaagaan dadka soomaaliyeed gudashada waajibaadka bishan barakeysan ee ramadaan xamse cabdi bare ayaa tilmaamay in xukuumadda dan qaran ay ka go-an tahay ciribtirka ee kooxaha loogu yeera argagixisada uu sheegay inay banaysteen daadinta dhiiga bulshada soomaaliyeed isagoo xusay muhiimadda ay leedahay in shacabka iyo ciidankuba ay yeeshaan iskaashi dhow si loo fashiliyo shirqool walba oo markaasi ku aadan ee dhagarta ee uu sheegay inay geystaan kooxaha markaasi argagixisada loogu yeero wasiirka warfaafinta dhaqanka wasiirka warfaafinta dalxiiska iyo isgaarsiinta ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland maxamuud caydi dirir ayaa si rasmi ah ula wareegay hogaanka ee ee wasaaraddaasi oo mar kale uu dib ugu soo noqonayo kadib xilwareejintiisa mar warbaahinta la hadlay ayuu sheegay in eh, mudaxilaadkani uu diiradda saari doono sidii dalxiisayaal badan loogu soo duwi lahaa indhahooda maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo uu sheegay inuu leeyahay meelo qurux badan sidoo kalena ku haboon in loo soo dalxiis tago wasiir maxamuud ceydi dirir oo ka hadlayay arrintan waxaa hadaladiisii ka mid ah wasaaradani waxay ahayd madaxda wasiirada mas-uulka hogaamiyada ee agaasimaha guud een, shaqaale isku duuban oo yacni runtii een, kaalin buuxda oo mugle een, maaragtay dowlad dhiska dadka reer puntland ka galay een, afhayeenna u ahaa soomaali oo dhan dal- dowlad dhisku inuu hagaago oo dowladnimo loo jahaysto een, u ahaa maaragtay een, maaragtay ugu ahaa yacni maaragtay kuwa u dooda oo u qareema u ahaa wasiirku soo dhawow ee wasaaradda insha allah cabdillahi shaqa aad ku farxi doonto aad ku farxsantahay inaad qaban doonto wasiir cabdisalaam eh, insha allah waxaan rajaynaynaa in mustaqbal ifaya eh, uu kuu furmo oo kale adiguna xirfad baad shan sano iyo bila dhammaysay gaara insha allah waxaan rajaynaynaa mid kale kuu bilaabato wasiir wuxuu ahaa runtii aada u firfircoon Eh, insha allah inuu maaragtay mudaxileedkan ilaahay nagu asturo dadka reer puntlandna aan maaragtay wax badan u qabanno haddii alla ka dhigo waxaan rajaynaynaa inaan shan cusub shan sano cusub baa inoo bilaabatay project development plankii sanad baa ka hadhay twenty four twenty five baa ka hadhay insha allah waxaan rajaynayaa inaan wax badan soo kordhino inaan soo kordhino dalxiisku il dhaqaale oo puntland leedahay inuu noqdo il dhaqaale oo soomaali ku dayato inuu noqdo inuu noqdo inuu soo jiido dadka reer puntland ee banaanka ku maqan iyo ajnabiguba quruxda dalkan uu leeyahay iyo resourceka yaalla inay kusoo dhiiradaan oo maal gashadaan shaqa abuur ka dhacdo taas waxaan doonaynaa wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka dalxiisku inay horseed u noqoto dalkani inuu maalgelin helo inay tusto dadka soomaaliyeed bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa bangiyada dalka ku wargeliyey in la xayiro lacagaha ee toban iyo lix shakhsiyaad iyo shirkada uu maraykanka xayiraad kusoo rogay qoraal uu bangiga u diray bangiyada ganacsi ee shatiga haysta ayuu ku faray inay joojiyaan xiriir ganacsi kasta oo hore ayna markaasi xiraan akoonada ganacsiga ee shakhsiyaadkan si loo tixgeliyo maareynta khataraha maalgelinta oo waxyaabaha ama dad- dabcan waxaa loogu yeera argagixisada cunaqabateyntanah ayaa lagu bartilmaameedsaday lix iyo toban hay-adood oo shakhsiyaadka markaasi iskale ku kala nool yihiin gobolka geeska afrika imaaraadka carabta iyo sidoo kale ee khafruus sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay wasaaradda maaliyadda ee maraykanka waxaa lagu eedeeyey inay dhaqaalo u aruuriyaan kooxda al-shabaab ah ee markaasi ka dagaalanta soomaaliya lama sheegin magacyada hase yeeshee waxaa markaasi la sheegay in la xiray hantida ay ku leeyihiin maraykanka si loo joojiyo macaamiilka ay la leeyihiin kooxda maraykanka ayaa sheegay inuu markaasi eh, dabcan eh, wuxuu sheegay in ay xayireen dabcan shirkadahaasi eh, sidoo kalena bangiga soomaaliya ayaa isna tallaabo taasi la mid ah qaaday ciidamada militariga ah ee israa'iil ayaa weerar ka geystay magaalada jaraalbalaah ee bartamaha khaza kuna dilay ugu yaraan toban iyo laba ruux waxaa falkaasi lagu eh, dhaawac markaasi lagu dhaawacay tiro kale oo ka badan inta dhimatay waxaana la- ka mid ah caruur laga soo bilaabo toddobadii bishii tobanaad ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanki hore duqeymaha ay weli israa'iil ka wada qaza waxaa lagu dilay ugu yaraan soddon iyo kow kun shan boqol konton iyo saddex qof oo falastiiniyiina halka la dhaawacay toddobaatan iyo saddex kun shan boqol afartan iyo lix kale qodobkaasi dabadeed ee ugu dambeeyey warkii subaxood kala socoteen idaacadda saifim codka gobolka waqooyi bilood ku mahadsantihiin dhegeysigiina tan iyo intaynu dib u kulmayno nabadahad